bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamad وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائiyu raximah اllah taعalى bab اlاstiqraadi amahsiga in wax la amaahdo ama la deynsado cadayntiisii buu u baab yahay wbilisnaadi qaala xadaanaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabduraxmaan wa huwa bnu mahdiy can sufyaana can ismaaciila bni ibraahima bni cabdillaahi bni abi rabiicata can abiihi can jaddihi imaamu lbukhaari marka wuxuu yihi ibraahimu laa adri samica min abiihi am laa waa ismaaciil bnu ibraahim can abiihi can jaddihi marka alimaamu albukhaari wuxuu leeyahay ma ogi inuu ka maqlay aabihiis iyo in kale inqidaac baa marka meesha ka muuqanayo isaabada ibnu xajar abu xaatim wuxuu kasoo guuriyey inuu yidhi inahu mursalun xadiidkan waa mursal yacni bayna ibraahim wa abiihi xaafidku marka wuxuu yidhi wafi ljasmi bidalika nadarun laakiin in la jasmiyo oo la yidhaha ma is arkin nadar baa ku jira u leeyahay haddii marka jasmintu nadar ahaba ku jirtee ee inaan la ogeyn xataa soomakii inqidaacii waxay shuruudii saxeixa ama xasanka meeshaa uun waa ka maqan tahay raawi walba raawiga uu ka warinayo waa inuu la kulmay ama xadiidka uu ka maqlay in la ogyahay ayb can abihi can jaddihi qaala istaqrada mini nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa iga deynsaday arbaciina alfan afartan kun fa jaa-ahu maalun ayaa u yimid fadafacahu ilaya waa ii dhiibay wa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka baaraka allaahu fii ahlika ehelkaaga allah kuu barakeeyo wamaalika iyo maalkaaga inamaa jazaau salafi amaahda abaalmarinteedu alxamdu waaladaa waa shukri iyo in la gudo deynta ninkii deyn ku seeyo abaalkiisa waa inaad shukran aada tiraahdeedood u mahad noqdo ood u shukriso deyntiina aada iska bixiso meeshaas marka wax iibadi ma laha iibadi oo shardi a ma laha ilaa ilaa intaas intaas iigu badi oo shardi a ma laha oo taas marka iyada lama ogolaanayo qaala baabu takhliidi fi ddayni mararka qaar marka saddex xaaladay yeelan kartaayo qof inaad deyn siiso waxaad u siinaysana ay tahay ood shardinayso inuu kugu daro lacag waa riba caynu riba waay taas marna waxay noqonay deyn iyo aada siinaysaa waxaad isleedahay asxaana kuu falo berri ka maalin xoogaa middaas ribaba yaynan ahaanine ikhlaaska waxbaasi ah wamaa aataytum min riba liyarbuwa fii amwaali innaasi falaa yarbuu cinda allahi wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allahi fa ulaa'ika hum lmudcifuun kaas marka iyada aayaddaas waxay ka warramay deynta qofka un isleeyaha berri uun asnaa abaal iyo ka heshi haddii deynta aada u bixinayso nafci muxaqaq ah inaad heshana oo aada maalan deynaad bixinay ayaad dhiibaysaa nafci baa ku qabtaa deyntaas muqaabilkeeda kullu qardin jara manfacatan fa huwa ribow waxay aan intaas ahayn marka waa midda qardigu waa tabaruc inuu tabaruciisa ahaadaa fi baabu takhliidi fi ddayni adkeynta la adkeeyay deynta sha'nigeeda wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu xujirin can ismaaciila waa ibnu culaya qaala xadaana alcalaa-u can abi kahiirin mawlaa moxamed bni jaxshin waa ragga nasaa-i keliya uu ka wariyo waayo waana hiqa isaga can moxamed bni jaxshin qaala kunaa juluusan cinda rasuuli illahi sala l l slam nabiga agtiisa aan ahayn kuwa fadhiyo farafaca ra'sahu ila الsamaa'i madaxiisuu kor u qaaday huma wadaca raaxatahu calaa jabhatihi baabacadiisa ayuu wuxuu yeelay wejigiisa huma qaala wuxuu yihi subxaana allah maada maada nuzila min altashdiid alla maxaa la dejiyey oo min atashdiidi adkayn ah yani adkaynta iyo tashdiidka la dejiyey alla badana fasakatnaa waan aamusnay wafasicnaa waa argagaxnay falamaa kaana min algadi markay berita ahayd sa'altuhu waan su-aalay yaa rasuula allah maa hada atashdiidu aladii nuzila waa maxay adkayntan lasoo daadejiyey faqaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye low ana rajulan qof haddii qutila la dilo fii sabiili illaahi jihaad lagu dilo ilaahay jidkiisa huma uxyiya lanoo lasoo nooleeyo huma qutila la dilo huma uxyiya la nooleeyo huma qutila la dilo wa calayhi daynun isagoo korkiisa ay deyn tahay oo deyn lagu leeyahay maa dakhala aljannata jannada ma gelaayo xataa yuqdaa canhu daynuhu ilaa deyntiisa laga gudo ilaa deynkiisa laga gudo ma gelaayo jannada waa ninkii marka fii sabiililah lagu dilay waa la nooleeyey waa lagu dilay waa la nooleeyey waa lagu dilay deynka ilaa laga gudo marka xaqa insaanka sida u dhib badan yahay deynkii marka hadduu sidaas yahay ee qofka aada ka qaadatay isagoo raalli ah haddii sidaan uu yahay de midaad ka boobtay maxaad u malaynaya marka ood xoog uga qaadatay ood ka haysataba gacanta uga haysata boobkii iyo ammaanadii la khiyaanayey iyo yacnii ammaanada la khiyaanayo iyo boobka la gelaayo iyo dadka wax lagu inkiraayo iyo inta wax laga qaatay iyo kulli waa xaq insaan u xaq bani aadam wa intaasna waa yacnii zaman aada u daranoo waxaa lagu jiraa aan waxaas ilaahayba looga cabsanaynin ayb marka xadiidka tashdiid baa ku sugan oo fii shani dayn wa bihi qaala akbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala xadaana athawriyu can abiihi waa saciid bnu masruuq can ishacbiyi can simcaana waa simcaan ibni mushanij kuufiyun saduuq abu dawuud nasaa-i baa u wariyaan can samurata qaala kunaa maca nabiyi sal ll slam nabigaan la jirnay fii janaazatin janaazo faqaala wuxuu yidhi haahunaa min bani fulaanin axadun meeshaan reer bani fulaan dad ma ka joogaa qof halaatan saddex jeer ayuu yidhi faqaama rajulu nin ayaa kacay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi maa manacaka fi lmaratayni aluulayeyni maxaa kaa celiyey labadii maree hore allaa takuuna ajabtanii inaad ii jawaabto amaa inii lam unawih bika amaa inii aniga nebigu wuxuu yidhi anigu lam unawih bika adiga kuuma aanan dhawaaqin oo kula yacni kuuma aanan dhawaaqin oo kuguma aanan dhawaaqin ilaa bikhayrin khayr un baan kugu dhawaaqay wax fiican un baan kugu dhawaaqay ina fulaanan hebel lirajulin minhum nin iyaga qabiiladooda abuu sheegay maata waa dhintay buu yidhi ninkaasi ma'suuran bideynihi isagoo deyntiisa u xabisan ninkii hebel ahaa oo qoladiina ahaa wuu dhintay isagoo deyn u xabisan deyntiisii marka macnuhu waxay tahay war ha laga bixiyo way ha laga bixiyo ay ka dhigan tahay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii hore ee arrintu iska adkayd oo waxba aan la haynin waa weydiin jiray hebel deyn ma qabaa meyd marka loo keeno haa lacag ma ka tegay deynta looga bixiyo maya haddii la dhaho cid ka bixinaysa ma jirtaa maya ma ku tuka jirin wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum idinka ku tukada intaana wuxuu u yeelaya dadka in lagu adkeeyo laga celiyo oo qofku macno darrana inuunan deyn iskaga qaadanin hadduu qaatana inuunan inuu iska ilaaliyo yani ou ku dadaalo inuu gudo markii dambeo nebigu aw yacni futuuxaadkii iyo markii wax la helay asagaa ka bixi jiray qofkaan waxba haysanin deynta asagaa ka bixi jiray marka dadka aan de waxba heli karin oo deyntana duruuf ku galay waxaa laga rabaa marka de dadka markaas muslimiinta madaxda u ah maalka caamka inay uga bixiyaana laga rabaa waayo iyaga dadkaas ayay yacni madax u yihiin waxayna madax ugu yihiin maslaxadooda inay u qabtaan ee in iyaga laga shaqaysto shaqo loo soo doono ma aha qaala baabu tashiili bihi yacnii fudaydinta markaa meeshaan markaa yacnii deynta fudaydinteeda awal marka yacni adeegeedaa naloo sheegay fudaydkeedaa wa bihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaamata qaala xadahanaa jariiru can mansuuri can ziyaad bni camr bni hindin whuwa aljamaliyu maqbulu rawaa lahu الnasaa-iy bnu maaja can cimraana bni xudayfata wahuwa maqbulu ayضa rawaa lahu الnasaa-iyu wbnu maaja qaala kanat maymuunatu maymuuna waxay ahayd taddaanu deyn ayay qaada jirtay watuksiru waana badi jirtay faqaala lahaa ahluhaa dadkeedii baa waxay ku yidhaahdeen fii dalika arrinkaabay wax ka dhaheen walaamuuhaa wayna ku eedeeyeen wawajaduu calayha waana ugu caroodeen faqaalat waxay tidhi laa atruku dayna anuu deynku ka tegi maayo haddaan dhibaato u qaba deyn waa qaadana waqad samictu khaliilii wa safiyii sala allahu calayhi wasalam wadaayigayga iyo kii yacni aan kii aan doortay ahaa waa nabigay ka wadaa sal ll ly slam yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo maa min axadin axad ma jiro yaddaanu dayn qaadanayo daynan dayn qaadanayo facalima allaahu alla uu og yahay annahu yuriidu qadaa'ahu inuu gudo inuu rabo ilaa addaahu allaahu canhu ilaahay waa ka gudaa fi dunyaa addunyada uga gudaa takfiifkii marka muxuu noqday tashiilkii haddii aada deynta baahi u qaadato niyadana ay kaaga jirto inaad bixiso oo aada u dadaalaysid ood u soconayso ood har iyo habeen aada u kufayso oy adiga ku murjinayso ilaahay baaba kaa fududaynaya ilaahay subxaanahu watacaala waa kaa fududaynayaa oo xadiid baa wuxuu ahaa man akhada amwaala annaasi yuriidu adaa'aha adda allaahu canhu dadka maalkooda qofkii qaato isagoo rabo inuu gudo allah ka gudaayo waa loo fududaynaya waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu llah ninkii dadka maalkooda qaato inuu mariyo oo uu baaba ka dhigo uu dhammaysto hadhowna uu ka cararo meeshuu joogo ou dhuunto qofka ilaahay waa talfina isagana waa baaba-a meeqa qofoo hanti iska haysatay oo ganacsi u socday oo markay galeen kan ka qaad kan ka qaad kan ka qaad ceyr noqday oo suuqa ka cararay waa khatar wbihi qala xadaanaa mxamed bn lmusanى qala xadaanaa wahb bnu jariiri qala xadaanaa abi can اlacmash can xusayn bni cabdiraxmaan can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata ana maymuunata zawja nabiy sal l slama istadaanad waa deyn qaadatay faqiila lahaa waxaa lagu yidhi yaa uma almu'miniin tastadiiniina ma deyn qaadanaysaa walaysa cindaki wafaa-un waxaad ku gudana agtaada hadda ma yaalaan qaalat waxay tihi innii samictu rasuula allahi sal l slama yaquulu man akhada daynan qofkii deyn qaato wahuwa yuriidu an yu-addiyahu inuu gutana rabo acaanahu allahu caza wajalla allah u kaalmaynayo qaala baabu matli lghaniyi qofka qaniga ee wax haysto meermeerintiisa ninkii isagoo deynti lacag uu ku gudo waa haystaa waa meermeerinaa marka berri isoo laaba berri dambe isoo laaba waa keeni doonaa halkaanay ka dhacday waa yacni mumaadalada sidaas qofka in la celceliyo wbه qال أخبرnا qتyبة بن سعيد qال xdثnا سفyان عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرة عن النبي صلى اه عليه وسلم qاal إdا أتبca أxadكم midkiin haddii la raaciyo عalىa maliyin mid buuxo oo waxhaysto falyتبc ha raaco والظulم ظulmiguna maطل الغنiyi qof waxhaysto meermeerintiis waay hadda maxalu shaahidka wاظulmu maطlu اlghaniyi waay maطlu اlghaniyi marka wasfiga alghaniyi manduuqa xadiidku wuxuu tilmaamaa nin wax haysto oo deyntii bixi karo inuu wax iska bixi waayo ou qofka hadba iska daba celceliyo inay dulmi tahay mafhuumkiisuna waa maxay qofku hadduunan waxba haysanin inuu dhihi karo war waayahay waa ku siinayaa deynta waa ogolahay waa kuu keenayaa waxma haysto isug wain kaana duu cusratin fanadirat ilaa maysara matlulghaniyi marka mafhuumka waxaa weeyaan qofka aan ghaniga ahayn ee asaga aan haysanin wuxuu deynta ku bixiyo meermeerintiisu dulmi ma aha asaga leanna maba haystaba laakiin ninka wax haysto waa dulmi meermeerintiisa manduuq iyo mafhuum labadaasa xadiidka ku jirta marka mararka qaar meermeerinta hadda maxaa noqon kara deyn lacag haddii lagugu leeyahay qani goormaa tahay inaad lacagta iyadoo caddaana bangi kugu jirta keliya maaha dhulaad leedahay maalan dhulkaagana beec waa u haysataa deyntaas waa gudi kartaa dhulka gad sii deynta ninka uga dadka qaar waxay ku leeyihin may lacag ma haayo kaash ma haayo oo daadan kaash haynin dhulka aada leedahay iyo sheerarka aada leedahay iyo qofka hadduu toban kun kugu leeyahay sheer toban kun u dhigmo si ka gad yacni adig yaan ujeedaa u qor oo yacni bedel uga dhig deynta waa iska bixisa keliya maahan madluul haniyi marka la leeyahay hani marka laga hadlayo nin lacag caddaana haysto maahan keligeen haddii baadiyo lo iyo geel uu kuu joogo inaad soo gadgadood iskaga bixiso dadkeenna hani maba u haystaanba ninka boqolka xoolaha leh iyo boosaska ninka leh iyo lacag maha ayuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa xajka xataa inaysan ka aadin dhulkaas inuu gado oo xajka uu ka aado waa ku waajibay diba baac loo helaayo soomaaliya xoolihii in lasoo gadgado idaa utbica axadukumna xawaaladan ku sharxaynaa wabihi qaala akbaranii moxamed bnu aadam qaala xadaana bn lmubaarak can wabri bni abi dulaylata abu dulaylahaas magaciisa muslim ayaa la yidhaha wa huwa hiqatun rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa-iy wabnu maaja can moxamed bni maymuunin ninkan marka moxamed bnu maymuunkan cali bnu lmadini wuxuu yihi majhuulu lxaal yani wuxuu yihi majhuulun lam yarwi canhu ayru wabr hayru wabrin jahaaluu ku tilmaamay ayb can camri bni shariid can abiihi qala qala rasuulu llahi sala ll ly slama layu lwaajidi yani laab yacni kan wax heli karo oo qaniga ah celcelintiisa lalaa yacni lalaab lalaa laalaabitaanka uu kula dhaqmaayo qofka asalka lawaa lawaa yalwii macnaheedu marka waxay tahay meermeerin un almumaatalatu macnaahana marka yacni lawaa cunuqahu qoortou leexiyey waay marka qofka markaad meermeerinaysid hadba waa ka leexleexanaysa lay layu lwaajidi alwaajidna waa ninka qaniga ee wixii uu wax ku bixi lahay haysto deynta layulwaajidi midka wax helaayo oo qaniga ah meermeerintiisa yuxillu cirdahu yuxillu wuxuu xalaaleynayaa cirdahu sharafkiisa yacnii sharafkiisa in meel looga dhaco ayaa bannaanaanayso laakiin yaa meel uga dhacaayana ninka wax ku leh laa yuxibu llahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim sufyaanu bnu cuyayna fasirayo yuxilu cirdahu wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi karaa maqalanii fulaanu ninka hebel ahaa waa imeermeerinayaa ee waa imeermeerinaa ceeb buu haynaa nin dhanoo sharaf leh ama magac leh in la yidhaha ninkaas waxbaan ku leeyahay waxaygiina waa kala ahay waana haystaa mana isiinayo maalin walba berri soo noqo berri soo noqo qofkii sharaf raadinayo waxaas waa waa yacnii cirdigiis waxbay u dhibeen ayb wa cuquubatahu cuquubadiisana waxay tahay buu yidhi yaxbisu waa xabisa ninka mumaadalada ku dhaqmaaya wax haystay wax meermeerinaya qaaliga waa la waa la gey karaa war ninkan deynteedii iga haystaa ee xabis halla ii xero waa lagu cuquubaduna marka taas waay ee cuquubada waa dilaana maaha cirdigiisa bannaanna maahan inuu wax kale ka sheeg sheegi karo laakiin intaas deynta ku saabsan وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال xdثna وkيع qال xdثna وبر بن أbي duليلة الطائفي عن محمد بن مymuن عن محمد بن مymuن بن musaykta وأثnىa وbra waa أmaanay yaعnي وbr وbr بن أbي dulayla wou أmaanay عalayhi عalىa محamdi bou أmaanay محamed بن مymuنkan khayra buu ku أmaanay waa تزkiyey can cmr bni shariid can abihi can rasuuli illahi sal l slama qaala layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ayb weliba arrintaas waxaa soo gelayo hadda aan ka hadlayno badeecada dadka qaar dukaamada ay ku gadaan waxaa dhici karta marka nin baa alaab ayuu dadka siiyaa alaabtii baa laga degsanaa ninkaana marka dukaanku alaabta ku gadaa faa'iidow saaranaa faa'iidadow ka reebanaa ninkaana waxay ku heshiiyeen waa dhowseena yani alaabtaanuu soo caddaynaa ninkaan macnaha mararka qaar waxaan la yaabnaa alaabtii oo la soo caddeeyey oon dukaankii oolin ayaa la leeyahay war hay lacagtii keen baa iska daba celcelinaa marka alaabtii walba hadday taallo waaba waxbay noqonay alaabtiina ma taallo wixiina ma siinaayo lacagtii ninkan ou lahaayo alaab kale ku dalbanaan nin xoolihiisa wax isaga dalbanaan suuqan mashaakil yaallo waayo mararka qaarna waxaa dhacdo kan dadka qaarna ammaanaadii waxbaa laga yaabaa in loo dhiibto la yidhaah ama inuu dalaal yahay alaabahu u saaraa dadka gobolladou wuxuu u diraa matalan baabuurtan uu mid baa lacag usoo dirsanaayo waxba u raraa xoogaa waxbuu ka qaadanaa kana u raraa dadkii lacagahoodu isku bebedelaa lacaguu cunaa midkaan lacagtiisau kii ku gudaa midkaana haddana deyn ou ka qabaa duula sana deynuu ku jiraa hadhow marka deyntaa taraakumayso qofkii hadhow waa ninkii waxaad arkeen marka dhib badan qabo marka horeba in lagu fududaado ma aha arrimahaas qaala baabu lxawaalati xawaaladiibuu u baab yahay xawaalada marka midaan annaga hadda aan xawaalad u naqaana ma aha midaan suftaja la yidhaahdaaye xawaalada hadda uu ka hadlaa waxay tahay adigii ayaa deyn nin ku leh adigana nin baa deyn kugu leh kii deynta kugu lahay ayaad wareejinaysaa waxaad leedahay warniyow boqolkii aniga aa igu lahayd hebelaan boqol ku leeyahay u doono ka qaado xawaaladu saas dhinac marka laga fiiriyo baycu deyni bideyn waaye laak waa la ogolaaday tabri'atan lidimam waxaa loo ogolaaday sharcigu wuxuu ku dadaalaa qofka inuu deyn baxo noqdo qof aan waxba loo haysanin soo ma fahmin marka boqol markaad aniga yacni aada igu leedahay anna aan hebel boqol ku leeyahay waxaan ku dhihi karaa warniyow ninka hebel ahaa u wareeg boqolkii aniga aada igu lahayd hebel ugu tag ee ka qaado boqol anaa boqol isaga ku lahay faa-iidada marka laga helaa waa maxay anigiina waa ku beri noqday muxaalu calayhigana waa ku beri noqona ninkaanna wax ka maqnaayeenna waxiisuu helaan marka laakiin waxaa shardi ah ninka wax u doono la dhahaayo nin wax haysta inuu yahay haddii ninka wax u doono lagu leeyahayba nin aan waxbaba haysanin uu yahay inaad wareeriso maaha ninkaan adiga amaba ninka aada u diraysaaba nin adiga aada qaatir ka taagan tahay oo isdabamarsiis badanoo adigiiba waxaagii aada ka waysay inaad nin kale u dirto wixiisa isna ka helaynin ma aha marka muxiilka ninka wax wareejinaayo iyo ninka la wareejinaayo inay raalli yihiin kan loo wareejinaayo qasab maaha isaga inuu raalli noqdo waayo isaga awalba waxbaa lagu lahay wax unba u dhiibaa boqolka hadduu hebel siiye iyo hadduu hebel siiye isaga macno uma laha laakiin ninkan wareegaayo macnay ugu fadhisaa waayo dadka isku mid maaha nina deynta waa laga qaada karaa nina wax lagama soo helaayo marka waa inuu raalli yahay kaas wa bihi qaala aqbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi waana asmac wاllafظ lahu can ibn اlqasim qala xadaثanii malik can abi الzinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slm qaala maطlu lganiyi dulm waaye waidaa uطbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa maliyin nin buuxo nin buuxo marka maxaa laga wadaa nin wixii oo wax ku gudi lahaa haysta waay maxaa laga qaadanaa meeshaas haddii la yihaah orod deyntii aad igu lahayd hebelaan ku leeyahay deyni ka qaado ninkuna ou faqiir yahayba uunan deynta bixi karin ma waa kay usoo noqon kartaa haddii laakiin nin wax haysto uu yahay oo aada aqbashay kii hore kuma soo laabo kartid kaas unbaad ku leedahay ayb waidaa utbica axadukum calaa maliyin falyatbac haraa qaala alkafaalatu bidayn deynta in layskaga kafaalo qaado yani deyn baa ninkan lagu leeyahay nin kalaa dammaan noqonaayo anaa deyntaas bixinaayo dhahay ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa saciidun can cusmaana bni cabdillaahi bni mawhab can cabdillahi bni abi qataadata can abihi ana rajula min alansaari min ansaarta ka mid ah uutiya bihi nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa loola yimid liyusaliya calayhi soo ugu tukado janaaso faqaala wuxuu yidhi ina calaa saaxibikum deynan saaxibkiina korkiisa deyn ayaa fuusho faqaala abuu qataadata wuxuu yidhi ana atakafalu bihi anaa kafaalo qaadayo qaala wuxuu yidhi nabiga bilwafaa'i oofin maku kafaalo qaadaysaa an inaad deyntaas gudayso adiga maku kafaalo qaadaysaa qaala bilwafaa'i oofin ayuu yidhi yaan ku kafaalo qaaday markaasuu nabiga ku tukaday haddii marka uu yidhi inaan oofinayaan kafaalo qaaday bis ninkaas waa ka wareegtay deynta ninkan ayay ku wareegtay laakiin hadday tahay ka waran ninkan waa keenaa hadday tahay ninbaa deyn lagu lahaay war ninkan hebela adiga damaan damiin ma ka tahay oo ma keeni kartaa berri haddii loo baahdo yani deyntan gudaa maaha kafaalatulbadana la yidhaha middaas waa kafaalo qaadi karaa ninkaas inuu keenaa laga rabaa maxkamadda hadhow haddii marka de wax tabartiisa ka baxsan ay dhacaan waa baab kale qaala baabu targiibi fii xusni اlqadaa isku boorinta la isku booriyey fii xusni اlqadaa guditaan wanaagsan yani marka deynta io la gudaayo si wanaagsan in deynta loo gudo wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim can wakiicin qaala xadaanii caliyu bnu saalixin can salamata bni kuhayl can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slama qaala khiyaarukum kuwa idinkugu akhyaarsan axsanukum qadaa'an waa kuwa idinkugu wanaagsan xagga gudidda qaala baabu xusni lmucaamalati mucaamalada wanaageeda wa rifqi iyo dhimrinta fi lmudaalabati marka wax layska dalbanayo tii hore waxay ahayd bixinta middan waxay tahay markaad qof deyn ka dalbanayso inuu deyntaadii ku siiyo xaqba aa u lahaatid laakiin aa u dhimriso ayaa wanaagsan وبه qال أخبرنا عيسى بن حماd qال xdثna الlيث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أbي صالح عن أbي هريرة عن رsuل الlh صلى اه عل سلم qال إna رجuلا nin lm ycmل خayrا qaط weligiis khayr ma samaynin ninkaas oo lm ycmل khayra yani ina rajula nin lam ycmل khayra qaطu ma samaynin ayr weligiis khayr ma samaynin khayr ma samaynin marka dee tawxiid male lagama wado yacnii khayr oo hayru asli liimaan ah asluliimaankii uu haystaa laakiin khayr ma samaynin waayo haddiiba asluliimaan laga waayeyoo gaal uu ahaa waa loo dembi dhaafay maba la dheheen soo maa wa kaana wuxuu ahaa yudaayinu nnaasa dadkuu deyn kula dhaqmi jiray oo waxbuu amaahin jiray fayaquulu lirasuulihi dadkiisa uu diraayo qofka uu dirayo wuxuu ku dhihi jiray khud maa tayasara war wixii fududaada qaad watruk maa casur wixii culays galana iskaga tag dhaaf oo ninku wixii ka fududaadana ka qaad wixii cuslaadana iska dhaaf watajaawaz dhaaf lacala allaha tacaala an yatajaawaza cannaa waxaa laga yaabaa in ilaahay annaga ouna dhaafe falamaa halaka ninkii markuu dhintay qaala allahu caza wajala lahu alla wuxuu ku yidhi hal camilta khayran qadu weligaa khayr ma samaysa qaala laa maya ilaa annahu kaana lii ghulaamun addoon ama shaqaale ayaan lahaa wa kuntu udaayinu nnaas dadka ayaan deyn kula dhaqmi jiray faidaa bacadtuhu haddaan diro wiilkaas yataqaadaa si uu deyntii usoo gudo oo yacnii uu usoo qaado qultu lahu waxaan ku dhihi jiray hud maa tayasara watruk maa casur watajaawaz lacala allaha tacaala an yatajaawaza cannaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi qad tajaawaztu canka waa ku dhaafay anigana dunuubtaadii waa kuu dhaafay marka aljazaa min jinsi alcamal waxaa dareemay marka waxyaabaha jannada lagu galo ama dunuubta lagu dhaafo waa badan tahay wax yar maa nin walba meel uu ka galana ma waynayo suuqa adoo joogo ayaad kasban kartaa inaad janno ayaad ku dadaali kartaa dembi dhaaf asbaabulmaqfira aad la imaan kartaa keliya maahan masaajidka bis ma aha hadaad mucaamalo derisnimada ku wanaagsantaho dadka la dhaqankiisa dadka islaaxintooda iyo heshiisiintooda iyo ninba meel baa ilaahay u furay dadka nin walbaa meeshii oo wax ka keeni karo ilaahay dartiis inuu wax uga keenaa la rabaa wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu cumaarin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaana الzubaydiyu can الzuhriy can cubayd illahi bni cabdillaahi anahu samca abaa hurayrata yaqulu ina الnabiya sal l slama qaala kana rajulu yudaayinu الnaasa wakana idaa ra'aa hadduu arko icsaara almucsiri ninka mucsirkaa mucsirnimadiisa qaala lifataahu buu wuxuu ku dhihi jiray ninka u shaqaynaya wiilka tajaawaz canhu iska dhaaf lacala allaha tacaala yatajaawazu cannaa waxaa laga yaabaa inuu allana dhaafo falaqiya allaha caza wajala allow la kulmay fatajaawaza canhu waa dhaafay alla wabihi qaala akbaranaa cabdullahi bni muxamed ibni isxaaqa wahuwa aljazariyu abu cabdiraxmaan aladramiyu almawsiliyu hiqatu can ismaaciila bni culaya can yunusa can caطaaءi bni faruuq wa huwa maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu wabnu maaja can cuثmaana bni cafaana qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waslama adkla allahu caza wajala alla wuxuu geliyey rajula nin kaana sahlan nin iska jilicsan ah nin fudud mucaamaladiisu nin qallafsan aan ahaynaa laga wadaa jilaac mushtariyan yani adkhala allahu caza wajala rajulan ilaahay wuxuu geliyey qof kaana sahlan ah mushtariyan markuu wax iibsanayo xaala kownihi mushtariyan wa baayacan markuu yahay markuu wax iibinayo wa qaadiyan markuu yahay mid wax yani gudaayo wa muqtadiyan mid wax gudsanayo marka uu yahay intaasba nin ku sahlan aljannata ayuu alla geliyey jannaduu geliyey markaad wax gadanayso jilicsanaaw markaad wax iibinayso jilicsanaaw markaad wax gudaysid jilicsanaaw markaad wax gudsanaysidna sidoo kale meesha ugu dambayso qofka un inuu gaaro nin dhib badan oo dadku xataa ay leeyihiin war ninkaan ni naga daa waxgadashadiisa ma rabne dadka qaar waxaa jira marka in wax laga gataxta aan la jeclayn oo qofka ijxaaf ku sameynayo qaala baabu sharikati bigayri maalin shirkaddii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay bigayri maalin maal la-aan yani sharikatu labdaan waayo marka maal lagu shirka yahay ma jirto laakiin maxaa jiro sharikatu labdaan adna soo shaqeey adna bax adna bax wixii aan soo shaqeyno waa kala qaybsanaynaa yani maalan xamaaliyaalkoo kale nin walbaa suuquu galaa waa soo xamaalaa wuxuu soo helay buu keenaa waa la qaybsanaa wa bihi qaala akbaranii cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can sufyaana qaala xadaanii abu isxaaq can abi cubaydata can cabdillaahi qaala ishtaraktu ana wacamaaru wasacdun yowma badrin maalintii beder waxaan wadaagnay waa shirkoobi waxa la heli doono oo nin walbaa haniimada fajaءa sacdun sacd wuxuu la yimid biasirayni laba maxbuusoo keenay walam aji ana wacamaarun bishayin aniga iyo camaarna waxa ma soo helin marka sharikada noocaani ma bannaan tahay cinda alimaami shaafici ma bannaana waayo qarar baa ku jira uu leeyahay haddii hadda la yidhaha saddex nin oo xamaaliyaal ah hadday dhahaan suuqa nin walbaa maanta ha soo xamaalo waa qaybsanaynaa wixii aan soo helno qarar baa nooc qarara ku jiro waxaa dhici karto in qofkaasi mid kamida inuunanba shaqa shaqayninba inuu meelaha iska fariistaaba dhici karta ila wuxuu ku xisaabtamaa nin kale shaqadiisa ma ogtahay hadhow marka muranna muranna ma dhammaanayo waayo mar walba waxaa laleeyahay adiga nin meelaha taagtaagnid adaan shaqo aadin yani waxay hadduu arko hal nin oo toddoba maalmood wixiisa un la qaybsanayo markuu arko maalinta kale raalla ahaaduu leeyahay idinka maxaa nasiibkiina xumaynayo anigana keyga fiicnaynayo walidalika marka qimaar ayuu imaamu shaafici sharikaadkaas dhan isaga mufaawadada iyo abdaanka iyo waxa dhan ma arki jirin hal nooc oo sharikada qabay sharikatu cinaan bis maal in laysku darsado maal oo faa'iidee khasaare la wadaago xadiidkanna dacfi baa ku jiro inqiaac baa ku jiro abi cubayda lam yasmac min abiihi وبه qال أخبرnا نوح بن حبيب qال أخبرnا عبدالرزاq qال أخبرnا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى اه سلم qال mن اعتqa شhirكا lah في cabdi ninkii xoreeyo wadaag shirkad lahu isaga usugnaatay fii cabdinna ugu sugan adoon qeyb adoon uu ku leeyahay ninkii xoreeyo utima waa laga dhammaystirayaa maa baqiya wixii haray fii maalihi maalkiisaa laga dhammaystiraya labaxa teleefanada banaanka la aada dad masaajid wax ku akrisanaa xadiidka nebiga ku dhibinina ayb marka wuxuu leeyahay qofkii addoon qeyb uu ku leeyahay ka xoreeyo utima maa baqiya wixii haray waa la dhammaystiraa fii maalihi baa laga dhammaystiraa maalkiisa hal addoon ayaa isaga iyo nin kale hal addoon isla leh hal addoonay wada leeyihiin qeybtii uu ku lahaayuu ka xoreeyey qaybtii kale see la yeelaa marka ninkii ma waxaa laleeyahy qeybna addoon ka ahaw qeybna xor ka ahaw xadiidku wuxuu leeyay maya ee ninkan addoonkaani qeybtiisa ka xoreeyey hadduu maal leeyahay inta kale dhammaystiraa la dhahaa maalkiisaa laga dhammaystirayaa ninkan waa wada xoroobaa welihiisana isagaa yeelanaya iyo ajarkiisa in kaana lahu maalun waa hadduu maal leeyahay yabluqu maalka oo gaarayo hamana alcabdi addoonka qiimihiisa maalki hadduu maal leeyahay addoonka qeybta dhimanna lagu gadi karo ka kalaa la siinaa ou siinaa qeybtiisa isagaa wada xoreynaya marka hadda marka de tarjamadan muxuu ku keena xadiidkan wuxuu ku fiicnaan lahaa tarjamada dambe soo socoto baabu sharikati fi raqiiq waayo addoonku waa maal asharikatu bigayri maalin hadda addoonku waa maal tarjamadii horena bigayri maalin waa haddii uunan maalka ka wadin daraahim iyo danaaniir haddii laga wado waa saxtan wax aan lacag ahayn waa lagu shirkoobi karaayo addoon waa la wadaagi karaa qaala baabu sharikati fi raqiiq sharikadii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay fi raqiiqi addoomo in la wadaago addoon wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid wahuwa bnu zurayc qala xadaanaa ayubu can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man actaqa qofkii xoreeya shirkan lahu qeyb oo isaga u sugnaatay fii mamluukin addoon dhexdiis ugu sugnaatay wa kaana lahu min almaali maalka xaggiisana uu ka haysto maa yabluqu hamanahu addoonka qiimihiisa wax gaarayo biqiimati alcabdi ugu gaarayo addoonkii qiimihiisa fa huwa catiiqun min maalihi fa huwa addoonku catiiqun ku la xoreynaya waayo min maalihi laga dhammaystiraayo maalkiisa kan marka ma sheegin haddii uusan maal lahayn ka waran haddii uunan maal lahayn bacdi riwaayaat baa waxaa soo aroortay istiscaa in lagu sameeyo orod soo shaqeeyaa la leeyahay isxorey inta kuu dhiman ninkan u gud maalinna marka waa addoonnimo ninkan ula joogaa khidmadiisa maalinta kalena shaqow taga hadhow marka waa waa isxoreyna jumladaas marka jumlatul istiscaa de inay mudraj tahay in kale war dheer waa tii uu ku jiri jiray haddii kale addoon kala qaaraysanuu noqonaa nisna xur ah nisna addoon qaala baabu sharikati fi naqiil sharikada geetimiraadka la wadaago wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qala xadaanaa sufyaan can abi zubayr can jaabir ana اnabiya sal l slama qaala ayukum kaanat lahu ardun qofkii dhul iska leh ow naqlun ama geetimireed falaa yabiicuhaa ma gadaayo iyounan gedin macnaa xataa yacridahaa calaa shariikihi ilaa uu u bandhigo ninka shirkadda la-ah meeshaa maxaa laga fahmay geedtimireed in la ysla yeelo karo haddii geedkani laba nin ay isla leeyihiin qeybtaada ha gedin ilaa aada ninka kale u sheegto qaala baabu sharikati fi ribaaci daaraha wadaagidda la wadaagaya daaraha guryaha wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lcalaa qaala akhbaranaa bnu idriis can ibni jurayj can abi zubayr can jaabirin qaala qadaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu xukumay bishufcati shufcadii buu xukumay fii kulli sharikatin sharikad kasta lam tuqsam aan la qaybinin shirkad kasta oo aan la qaybinin ama caqaar ha noqoto ama manquulaad wax la naqlin karaan rabcatin daar waxaa-idin dayr beer dayr ku wareegsan yahay ayb shufca ayuu ku xukumay shufca maxaa laga wadaa labada nin oo shirkadaa nin kamida asoonkan kale u sheegin qeybtii oo dhulka ku lahay hadduu gado ninka ajnebiga ee meesha soo galay kii hore meesha u joogay waxaa u bannaan inuu yidhaahdo lacagta meeqaad ku gaday intaas hoo iska bax waana qasab inuu yeelo ka kale tamalluq oo qahri ah waana shufcada marka waa tamalluq oo qahri ah qasaba uga milkina xigmaddana waa la fahmi karaayo labadaa nin awal ayaga raalligay isku ahaayeen ninkan la keenaayo waxaa laga yaabaa inuunan la shirkoobi karin fa in shaa-a haddii uu doono marka laa yaxilu ma xalaal aha lahu isaga ma xalaal aha dheh an yabiicahu inuu iibiyo shayga xataa yu-dina shariikahu ilaa uu ogeysiiyo shariigiisa ninka wadaa shirkadda la-ah fain shaaa hadduu doono akhada waa qaadana wain shaaa taraka hadduu doono waa ka tagaa wain baaca hadduu iibiyo walam yudinhu ounana ogeysiinin fa huwa axaqu bihi kii meesha ku haray baa ku xaq leh soo ugu xaq yeelanaa inuu iska siiyo wixii markaas qiimihii ay wuxuu siinaa qiimihii oo uga gatay qaala baabu dikri shufcati wa axkaamihaa shufcada sheegitaankeeda iyo axkaamteeda wbihi qala akhbaranaa cali bn xujri qala xadaanaa sufyaan can ibrahima bni maysarata can camr bni shariid can abi raaficin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam aljaaru deriska axaqu isagaa ku xaqnimo badan bisaqabihi muxuu ugu xaqnimo badan yahay ku dhowaanshaha uu ku dhow yahay darteed uu ku dhegan yahay ay biqurbihi xanafiyada marka waxay ka qaateen labada deriska ah shufcay isku leeyihiin gurigaaga markaad rabto inaad iibiso deriskaaga u sheeg gurigaanaan iibin rabaa ma gadane maya duu ku dhaho qofkaa rabta ka gad xanafiyadu ayagu saasay qabaan haddii aadan u sheegin oo nin kale ou gato kan lacagtuu u celinaya saa qaadanayo laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin maya saas ma aha shufcada waa wixii aan la kala qaybsanin laba nin oo hanti iskugu jirto oo aan kala baxsanin waayo ayay shufcadu ku dareeray ee ku dareeri mayso wax la kala qaybsaday deris maxaa iskugu jira nin walbaa irid gaaruu leeyahay kana iriduu leeyahay maraafiqda wax wax walbaa u kala soocan tahay xuduud bay kala leeyihiin marka derisnimadu shufca ma keenayso sida xooga badan wabihi marka aljaaru halkan waxaa laga wadaa bimacna shariik waayo ninka shirkada kule ee deriskaaga waayo ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qala xadaanaa ciisa bnu yunus qala xadaanaa xuseyn ilmucalim can camr bni shucaybi can camr bni shariid can abihi ana rajula qaala yaa rasuula allah ardii dhulkayga laysa liaxadin fiiha sharikatun qofna sharkad dhexdiis uguma sugna walaa qismatun ee qeyb ila aljiwaar derisnimo maahane wax kale maya faqaala rasuulu lahi sal l slam aljaaru axaqu bisaqabihi deriska asaa ku xaqnimo badan qurbiga dartiisa kanna xadiidkan xanafiyadu xujo u yahay waayo wuxuu leeyahay dhulkeyga cidna shirka igulama aha ilaa deris unbaa nin ila ah ilaa derisnimada haddii dee lagu xambaaro shirkadda waxba kale ma baxsanin waa jumhuurkusay ku wadaan haddii laakiin la yidhaahdo maya waxaa ku cad meeshan derisnimo un ibnulqayim marka tahdiibu sunanka baxhi buu leeyahayo warkiisa waxaad moodaa inuu leeyahay baciid ma aha derisnimada in laysku shufcaysto ee adiga laftaada haddaad fiiriso shufcada xigmadda ku jirto derisnimada lafteeda waa keeni waayo waxaa laga yaabaa laba qof oo guryahoodu isku dhegan yihiin muddo inay deris ahaayeen oo isfahmeen oo isjecel yihiin nin kalaa nin kamida markuu gurigiisa iibinayo ninka dambe imaanayo ninkaani welwalow ku hayaa yani haddii derisku kugu xumaado waa dhib waayo kaa guuri guriga asaa iskale kaama guuraayo adigii waa ku dhiban tahay weliba haddii diin ahaan oo u xun yahay wax ka daran male taas oo qoys xun hadday yihiin oo ilmuhu ay akhlaaq xun yihiinoo diin xun yihiinoo sabqii dhexe ay muusig iska garaacanayaan maxaad ku sameynayna weliba waddankan oo kale oo aan dadku war waxaan waa i dhibayaan hadday ku dhibayaan gurigaaga maan ku jiraayuu kuleeyahay aniga allah mustacaan waxaa laga yaabaa gaalo dad ah inay kaaga cudur daaraan waxaas oo kale oo dhulalka yacnii gaalada galbeedkaas iyo kale qofku hadduu deriska qaylo dheer iyo hadduu kasoo sheegto ka dhaafaa laleeyahay meeshaan laakiin waxaas ma yaalaanba deris noocaas hadduu kugu soo tooso marka waa dhib waana marka baciid maahan qofku inaad tiraahdo war gurigan waa iska gadaaye adaa deris eh ma rabtaa markaa saas oo kale wabihi qaala akhbaranaa hilaal bnu bishrin qaala xadaanaa safwaan bnu ciisa can macmarin can izuhriyi can abi salamata ana rasuula اllahi sal l slama qaala tan hadda marka waa mursal qaala wuxuu yidhi ashufcatu fii kulli maalin shufcada maal oo dhan u ahay lam yuqsam oo aan la qaybinin faidaa waqacat ilxuduudu xuduudu hadday dhacdo wa curifat iduruqu jidadkana la kala garto falaa shufcata marka shufcadu shirkad inay keenaysa derisnimo aynan keenaynin kana asna daliil u ah nasaa-i marka mursal ahaanta isagaa la tafaruday ayb mizi wuxuu yihi ruwiya can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata wqad madaa wbihi qala akbarana mxamed bnu cabdilcaزiiz bn abi rizmata qala xadaثna alfadl bnu musa can xusayni wahuwa bnu waaqid can abi الzubayr can jaabirin qaala qadaa rasuulu اlahi sal ll ly slm bishufcati iyo waljiwaari ba wax xukumay shufcadii ayuu wax ku xukumay iyo derisnimada آkhiru kitaabi اlbuyuuc hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxabi